bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qala الإmam الxafiظu أحmed بn عlي بn xجر alcasqlaniي raximh اllah taعalى faاlأwl الmtwاtir whuwa اlmfid llcilm اlyaqiniyi falawalu kan hore kan hore marka uu leeyahay xaggee milicsanaana ima an yakuuna lahu turuqun ayuu yidhi bilaa xasri cadadin mucayanin kaas waa awalku marka falawalu kan hore oo cadadkiisu aynan maxsuur ka ahayn shuruuddii aan sheegnay saddexda ahaana laga helay almutawaatiru mutawaatir waaye sidaasaa la yidhaahdaa wa huwa mutawaatirkuna almufiidu midka faa-iideynaya waaye lilcilmi cilmiga faa-iideynayay alyaqiiniyi yaqiinta loo nisbeeyey cilmi yaqiin loo nisbeeyey marka daruuri iyo yaqiini yaqiini macnaheedu waxay tahay adnaa shakin ma aqbalayo daruurina waxay tahay waxaa ku qasban tahay in aadan diidi karin ayb wahuwa almufiidu waa midka faa-iideynayo lilcilmi cilmi alyaqiiniyi yaqiini ah yaqiin loo nisbeeyey fa akhraja wuxuu saaray marka annadariya nadarigii buu bixiyey calaa maa ya-tii taqriiruhu sida faahfaahintiisa ama taqriirintiisu ay imaan doontaba ayb marka markau lilcilmi alyaqiiniyi uu yidhi nadarigii buu saaray meesha ka saaray nadariguna warkiisu waa ku imaan doonaa keliya waxay tahay nadari nisbatan ila anadar weeyaan nadarkuna waxa uu yahay waxaan in inta adilo iyo loo adeegsado la fiirfiiriyo baxdi la sameeyo cilmiga markaa kadib la helo ayaa nadari la yidhaah ayib markaa yaqiinigu laakiin culumaya caamana waa iskugu mid waa daruuriba midkan nadarigaana liman lahu ahliyatun linadar ayuu usoo xasilayaayo qof walba uma xasilayo ayb faakhraja wuxuu saaray calaa maa yatii taqriir annadariya buu bixiyey nadarigii calaa maa yatii sida uu imaan doonto taqriiruhu taqriirkiisa uu imaan doono bishuruudihi buuna ku faa-iideynayaa maca shuruudihi lala qabo almufiidudaas wasfigaabaa lagu tacallujinayaa bishuruudihi buuna ku faa-iideynayaa maca shuruudihi shuruudiisii allatii shuruudda oo taqadamad soo hormartay shuruudda soo hormartayna waa saddexdii waay wlyaqiinu yaqiin huwa alictiqaadu waa ictiqaadka aljaasimu go-an almutaabiqu ee daboolayo lilwaaqici muxuu daboolayaa waaqica ayuu daboolayaa wa haadaa kan huwa isaga ayaa almuctamadu kan la cuskada ah ana alkhabara waxaa la cuskanayaa waa maxay ana alkhabara almutawaatira xadiidka mutawaatirka ah yufiid ama khabarka mutawaatirka ah yufiidu lcilma cilmi buu faa-iideynayaa aldaruuriya ee daruuri loo nisbeeyo qofka uunan diidi karin ee uu ku qasban yahay wa huwa aladii waa kan yadaru linsaanu qofka ou u dhibaata yacni u dhibaato qabo ileyhi isaga xaggiisa uu ku qasban yahay bixaysu meel laa yumkinuhu ounan u suurtoobaynin dafcuhu iska celintiisa riixidiisa yacni maba riixi karo ma diidi karo waa ku qasban yahay ayb waqiila waxaa la yidhi mutawaatirku laa yufiidu ma faa-iideynayo alcilma cilmi ma faa-iideynayo marka uu cilmi idlaaqo daruurigiibu ujeedaa yaqiiniga cilmi yaqiini ah ma faa-iideynayo ilaa nadariyan unbuu faa-iideynayaa mid baxdi ku imaanaya maahani warkaa marka ibnu xajar waa naqdiyey oo wuxuu yidhi walaysa bishay-in qiilkaa waxa uu xambaarsan yahayna waxba ma aha lianna alcilma maxaa yeelay cilmiga bitawaaturi tawaatur lagu ogaado shay xaasilun mid xasilaya waay liman u xasilayo axad laysa lahu ounan u sugnaanin ahliyatu nadari fiirfiirin iyo baxdi ahliyadeed ounan u sugnaanin kalcaamiyi oo kale yacnii mutawaatirku inuu cilmi daruuriya faa-iideynayo ee ounan nadari faa-iideyneynin waxaa ku tusayo shayga lagu ogaado tawaatur waxaa ogaan karo qof nadar iska usaacan ahliye u leh iyo qof aan nadar ahliye ulahayn sida caamigaba oo maanta hadda inay baqdaad ay jirto magaalo la yidhaha oo maka jirto baxdi uma baahna magaalo muqdisho la yidhaha inay jirto baxdi iyo baarbaarid fara badan u baahan maysa kaaga baahan maysa adiga sababta waxay tahay waxay kugu soo gaartay si tawaatur ah culumo iyo caami labada waa yaqaanaan baqdaad hadda magaaladaas haddaad istaagtid caamo iyo culumoba baqdaad waa taqaanaa ee hadday marka nadari ay tahay ninkii nadar iyo ijtihaad ahliyadeed le bis unbaa ogaa lahay ka kale muxuu u ogaaday marka ayb meeshaa marka walaysa bishayin buu yidhi maxaa yeelay liana alcilma ogaal bitawaaturi wax lagu ogaado tawaatur xaasilun mid xasilayo waaye liman u xasilayo axad laysa lahu ounan u sugnaanin isaga aan lahayn ahliyatu nadari nadar ahliyadii aan lahayn iyo fiirfiirin iyo baxfi kalcaamiyi oo kale idinadaru id cille ee annadaru nadarku tartiibu umuurin arrimo tartiibteed u hay ratibaadeed umuurta oo macluumatin la og yahay ow amase madnuunatin la malaynayo yutawasalu bihaa oo lagu gaarayo ilaa culuumin culuum ow amase dunuunin ama dunuun iyo malooyin lagu gaarayo ayb nadarkiibuu marka sidaa u qeexayaan waa qofku maalan inuu yidhaahdo aljidaaru maa-ilun derbigan waa qalloocaa wa kullu maa-ilin daa'ixun mid kastoo wixii walboo qalloocaana waa dhacayaan faljidaaru marka daa'ixun derbigu waa mid dhacayo waxaa marka muqadamaad isla socdo waaye oo hadhowna marka shay madnuun oo la malaynayo ama macluum ah lagu gaarayo walaysa filcaamiyi caamiga dhexdiisana ma aha nin ahliyatun wax ahliye ah dalika arrinkaa uma laha falow kaana hadduu ahaan lahaa nadariyan mid nadari ah lamaa xasala lahum caamada uma xasileen cilmiga daruuriga ayb walaaxa waxaa caddaaday bi hada taqriiri taqriirkan waxaa ku caddaaday alfarqu farqiga u dhexeeya bayna alcilmi adaruuriyi cilmiga daruuriga iyo waalcilmi nadariyi farqiga u dhexeeya meeshan taqriirkan ku caddaaday taqriirkuna waa maxay kan daruuriga inuusan u baahnayn ahliya lilnadar midka nadarigana inuu u baahan yahay ahliya lilbaxdi waannadar ayb tafriiqii marka kaas waa haddii lagu yidhaha marka cilmi daruuri a buu faa-iideynayaa waxaa weeyaan caami iyo culumo waa u siman yihiin umana baahno baxdi haddii lagu yidhaahdo shaygani wuxuu faa-iideynayaa khabarkan cilmi nadari ah ninkii wax baxdin karo oo nadar iyo waxaa leh unbaa marka ahliye u leh unbaa garan karo oo ay cilmi u xasilayaan tusaale marka mutawaatirku waa cilmigiisu waa daruuri aaxaadka uu keeni doono haddii uu qaraa-in iyo uu waxyeesho xadiidkii aaxaadka ahaa haddii qaraa-in bannaanka ka ah ay xoojiso cilmi waa faa-iideynayaa laakiin cilmiga nadari waayo masalan xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo muttafaqa ah inuu nebiga yidhi cilmi ahaan yaa u ogna oo uusan shaki ka gelayninna ee ninkii xadiid iyo cilmi yaqaan waayo ninkaa unbaa ogaan kara soo maa nin caamiyod suuqan kasoo qabatay xadiid bukhaari iyo muslim muttafaq ay ku yihiin intaad u keento warwarkan ma hubtaa inuu nebigu yidhi wax shakiyana makaaga jira miyaa haddaad tidhaahdid maba garanaya laakiin ninkii xadiid iyo cilmi u leh ogna xadiidka bukhaari iyo muslim inay wada wariyeen muttafaqun calayhi ou yahay itifaaqaas waxaa ay iskugu waafaqeen bukhaari iyo muslim fii saxiixeyhima inay kusoo saaraan waxa weeyaan qariina xadiidkii aaxaadka oo danniga faa-iideyn lahaa qariinadan marku helay kor buu u baxay cilmi buu faa-iideeyey laakiin cilmigaasi daruuri maahane waa nadari ninkii wax baarbaari kara unbaa wuxuu xaqiiqsanayaa ogaanayaa hubsanayaana in yacni hadalkaa nebigu uu yidhi laakiin caamadu maba ogaan karaan laakiin qadiyada ah xadiidka mutawaatirka ah ee si tawaatur ah nebiga uga uga yimid sal alla ly slam oo maalan shan salaadood inay waajib tahay maalinkii iyo habeenkii in nebigu ka yimid xaggiisa ay ka timid amase khabarba aan dhahnaba guud sida madiine inuu nebigu ku duugan yahay kacbadu inay maka ku taallo oo kale caamo iyo culumokaan nin nadar leh iyo ninaan nadar lahayn intuba waa garan karaan waana farqiga marka u dhexeeya labada cilmi hadhow gara marka saddex qowl baana meeshaas ku jirto inta aanan xaggaa u tegin haddaba aan dhammaystiro axaadiidta nebiga sal ll cl slam ka timid cilmi miyay faa'iideeyaan mase danni masaladaa marka laga hadlayo saddex qowl baa ku jirto yacnii saddex qeyb ayaa loo qaybiyaa mutawaatirku isagu wuxuu faa'iideeyaa cilmi daruuri ah waa midkan uu yidhi hadda falwalu lmutawaatiru almufiidu lilcilmi lyaqiiniyi kuu yidhi waay ee aaxaadka qaraa-inta ay xoojisay qaraa-intuna waxay noqon kartaa kownuhu fi saxiixayn xadiidka waxaa kalou noqon karaa kownuhu musalsalan bila'ima xadiidku inuu noqdo mid musalsal ku ah a'imo waaweyn oo maalan axmed baa warinaayo shaafici buu ka warinaya shaaficina maalik buu ka warinaya musalsal bila'ima waayo haddana dad kalea la warinaayo mid kasto axmed oo kale waxaa la warisay saddex qof oo kale ama laba qof shaafici sidoo kale maalik sidoo kale xadiidkani marka wuxuu helay inuu duruqna ku yimid a'imana ay markaa xadiidkan warinayaan qariinadu marka taana way noqon kartaa xadiidka marka ama mashhuur inuu yahayba xadiidka shuhradu iyadana way keenaysaa cilmi cilmiga marka ay keenaysaa kaasi waa cilmi nadari ah buu faa'iideyna aaxaadku haddii qaraa-in ay dhinacyada ka gasho cilmi buu keenaa cilmigiisuna waa nadari ma ahan daruuri ma aha qeybka labaadna kaas waa qeybta saddexaad waa xadiid aaxaad ah oo wax qariino ah aan haysanin masalan xadiidka abu daawuud wariyey keligiis oo kale oo bukhaariyo muslimin aan ku jirin ee qaraa-in kalena aan helin laakiin saxiix ah shuruudii culimmada dejiyeen markii la fiiriyey waxaa loo maleeyey dani raajixa shuruudii in laga helay markaasaa la yidhi hada xadiidun saxiixun ama maqbuulun midkaasi wuxuu faa'iideeyaa danni marka saddexdaa marka midna danni buu faa'iideeyaa aaxaad kastoo aan qaraa-in dhinacyada aynan ka gelin aaxaadku hadduu qaraa-in helana wuxuu faa'iideeyaa cilmi nadari ah mutawaatirkuna cilmi daruuri buu faa'iideeyaa intaa ma la gartayn ayb culimada marka aqwaasha ay ka qabaan masaladan alimaamu nawowi isagu wuxuu qabaa jumhuurna uu u nisbeeyey kutubtiisa musطalaxa xadiidka aaxaadba hadduu yahay ama qaraa-in ha helo ama iyounan helin dani unbuu faa'iideyna oo wuxuu yidhaahdaa yufiidu danna maa lam yakun mutawaatiran waa ka yidhaahday ayb wixii mutawaatir unbaa cilmi faa'iideeyo maa siwa lmutawaatir wuxuu raba ha ahaado wuxuu faa'iideynayaa un danni saasuu dhahayaa isaga alimaamu nawowi laakiin abu camar ibnu salaax iyo ibnu xajar iyo sidoo kale ibnu kathiir ikhtisaaru culuumi lxadiidka a'imada madaahibta usuulka sidooda badan ama ha ahaadaan shaaficiye ama xanaabila ama xanafiye ama maalikiye ha ahaadaane ibnu taymiyana uu taqriiriyey waxa ay tahay aaxaadku haddii uu helo qaraa-in yufiidu cilman nadariyan inuu faa'iideynayo waxa danni faa-iideeyana inuu yahay wixii aan qaraa-in helin ee aaxaad ah isaga mutawaatirku layskuma haysto maanta dhan marka waxaan ku jirnaa cilmi danni maxaa hamarada ku jirtaa maxay noqoneen meeshan marka waxaa isciriirinaya ogow laba madhab madhab waxaa weeyaan madhab lmutakalimiin culamaau lxadiid ma qabaan taas madhabu lmutakalimiin wuxuu yahay xadiidku hadduu aaxaad yahay cilmi ma faa-iideynayay leeyihiin ayib cilmi ma faa-iideynin danni buu faa-iideeyey wax danni faa-iideeyana waxay leeyihiin caqiido lagama qaada karo u fiirsa marka yani dadka waxaa fiican caqaa'idka inxiraafku inxiraafka ku jiro usuusheeda in loo tago la fahmo haddaan usuusheeda la fahmin kor un keliya qofka la yidhaha qowlkan waa baatil qowlkanna waa baatil wax badan qofku ma garan karan culimadan hadda dhahayson sheegayno aaxaadku yufiidu danna maa lam yakun mutawaatiran saas kama wadaan iyaga waxay ka wadaan xadiidkan waa dhici kartaa qalad raawigan waa gefi karaa ninkan xaafidka ee hiqada ah marba wax ismoodsiin karaa qalad waa suuragal waayo laakiin maadaama ixtimaalka qaladku uu yaryahay oo ixtimaalka sawaabku ka badan yahay ma jesmi karna annaga oo ma dhahayna cilmi buu keenaya waxaan leenahay dani buu faa'iideyna dani raajixa daniga raajixana waa lagu camal fali karaa caqiidana waa lagu dhisi karaa waxaana waa lagu dhisi karaa xalaal iyo xaaraan baldadaaba lagu dilaa daniga qaalibkaa soo maha leanna haddii hadda laba nin maxkamadda la keeno oo nin uu yidhaahdo aniga ninkan ninkan waa dilay laba nin hadday maxkamadda hor timaado ay markhaati furaan ninkaani inuu ninkan dilay annagaa arkaynay ay yidhaahdaan qaaliguna intuu fiiriyo yacni markhaatidaa la taskiyeeyo agtiisa ay ka noqdaan dad yacni musakiin ah ay noqdaan qaaligu muxuu xukumaan qisaasuu xukumaa soo maa labadaa ninna way dhici kartaa inay been sheegayaan suuragal inay wax ismoodsiiyeenna waa suuragal haddana isagoo danni ah baa qof lagu dilay fiiri axkaam lagu dhisay barnaamijka marka ah xadiidka aaxaadka maadaama uu danni faa-iideeyo caqiidana laguma lagama qaadanayo xalaali xaaraam iyana lagama qaadanayo waa barnaamij bidco waay waana barnaamij aan ahlusunnati waljamaaca aynan qabin waay waana barnaamij ay loogu talagalay in looga fakado nusuusta oo hadhow caqli keliya un la ictimaado barnaamijkaas marka muctasiladana aada bay ugu dhaqantaa ashaacirada laftoodana waa ku dhaqmaan ninkii rabana kutubtooda u ka fiirinay wax iyaga hadda lagu dhajinaayo iyo ma ahan ayb wax iyaga lagu dhajinaayo ma ahan asaasu taqdiiska haddaad fiiriso wuu qorayaa waxyaabahaas habarulwaaxid khabarulwaaxid maanta dhan waxay ku leeyihiin khabarulwaaxidku ma ahan qadiyo oo ictiqaad laga qaadan kara ma ahan bay leeyihin lianna mabniyun cala danni caqiidana waxay u baahan tahay jismi waayahay caqliga muxuu noqonaa marka caqligu qadiyadiisu waa qadiya qadciyay leeyihiin caqligana qadiyadiisu waa qadiya qadciya xadiidkan aaxaadkuna qadiyadiisu qadiya daniya waa halkaas ku kala tagay waayahay marka markay leeyihiin marka kana dani buu faa-iideynayaa maa lam yakun mutawaatiran waxay ka hadlayaan xagga yacnii ixtimaalka ay dhici karto in qalad imaan karo iyay ka warramayaan maana yaan lagu dhaqmin kama wadaan ayb waayahay meeshaas marka saddexdaas war baa ku jiraan kaas dhaxaana culimadu ay u badan yihiin kutubta musطalaxana aada iyo aada ugu cad ayb wuxuu leeyahay marka falawalu kan hore wahuwa almufiidu waa kan faa-iideynayo lilcilmi alyaqiiniyi cilmiga yaqiinta loo nisbeeyey fa akhraja wuxuu saaray annadari hahay waxaan joognay walaaxa bi hada taqriiri walaaxa waxaa caddaaday bi hada taqriiri taqriirkan kusoo caddaaday alfarqu farqiga bayna alcilmi adaruuriyi u dhexeeyo iyo walcilmi anadariyi iyo cilmiga nadariga u dhexeeyo id idaruuriyu kan daruurigaa yufiidu lcilma cilmi buu faa-iideynayaa bilastidlaalin daliil raadin la-aan iyadoon baxdi iyo daliili waxbaan loo raadin wanadariyu nadarigana yufiiduhu yufiidu lcilma cilmi waa faa-iideynayaa laakin maca alistidlaali buu ku faa-iideynayaa daliil dalabkii lala qabo cala alifaadati faa-iideynta ayb wa ana daruuriya kan daruurigaa yaxsulu likulli saamicin mid kastoo maqlo waa u xasilayaa wanadariya nadariguna laa yaxsulu ma xasilayo u xasili maayo ilaa liman unbuu u xasilayaa axad fiihi ay ku sugan tahay ahliyatu dhexdiisu ayayani ay tahay ahliyatu nadari baxdi iyo wax fiirfiirin ahliyadeed awoodeed waayahay wainamaa abhamtu shuruuda tawaaturi fi lasli buu yiri shuruuda tawaaturka sharaxuu ku sheegay nuqbaha kuma sheegin sababtu maxay tahay wainamaa wainamaa abhamtu waan qariyey buu yihi shuruuda tawaaturi tawaaturka shuruudiisa fil asli matniga waa dhexdiisa waa ku qariyey oo maanan ku sheegin liannahu maxaa yeelay calaa hadihi lkayfiyati kayfiyadani laysa maahan isagu min mabaaxidi cilmi lisnaad cilmu lisnaadka mabaaxifta iyo waxyaabaha lagu baara ma aha id cilo e maxaa yeelay cilmu lisnaadi isnaadka cilmigiisa yubxahu fiihi waxaa lagu baaraa dhexdiisa can sixati alxadiidi xadiidka sixadiisa ow dacfihi ama dacfigiisa liyucmala bihi si loogu camal falo ow yutraka ama looga tago min xaysu sifaatu rijaali marka yacnii laga fiiriyo rijaasha ragga warinaya sifaadkooda wa siyaqu ladaa'i iyo habka loo gudanaya siiqatuladdaha waalmutawaatiru mutawaatirkuna laa yubxahu can rijaalihi raggiisa lamaba baaraba bal yajibu waxaa waajiba alcamalu bihi in lagu camal falo min gayri baxhin baarbaaritaan la-aan meeshaas marka wuxuu ku leeyahay m matniga waxaan uga xadfay baxigan ayaanba ahayn min mabaaxith اlisnaad lanna isnaad cilmigii waa maxay hamaradiisuna maxay tahay xadiidkan inuu ansaxay iyo inuunan ansixin in la garto marka hadday sidaa tahay mutawaatirku isaga baxi uma baahna oo waaba saxiix isaga marba haddaan marka mutawaatirku ounan baxi u baahnayn oo rijaashiisa in la baaro aanay u baahnayn oo cilmigiisu daruuri yahay looma baahno marka in halkan lagu xusado leanna musطalax awalba wuxuu ahaa tamyiizu saxiixi can isaqiim in laga sooco ahaa ee mutawaatir kulligiis waa saxiix marka halkan maba lehba mutawaatir iyo ka hadalkii meeshan ma leh faa'idatun ayb dakara bnu صalax ibnu صalax wuxuu sheegay ana mihaala اlmutawaatiri mutawaatirka tusaalihiisa cala tafsiiri اlmutaqadimi tafsiirkii soo hormaray inagoo fiirinayno yacizu waa yaryahay wujuuduhu helitaankiisu waa yaraanayaa yaqilu wujuuduhu helitaankiisu waa yaraanayaa ilaa an yudacaa in la sheegta maahane dalika kaagaasi fii xadiidi man kadaba calaya in lagu sheegta maahane fii xadiidi man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa' maqcadahu min annaar marka ibnu salaax wuxuu leehay shuruudan hadda markaan fiirino haddaan axaadiidtana ku eegno mutawaatirku aada iyo aada u yaraanaya mutawaatirku waa yaryahay waa sax laakiin aad uma yara haddana suyuudiyaa kitaab ka alifay la yihaha alashaaru almutanaathira fi lakhbaari almutawaatira ilaa laba boqol iyo dhowr xadiid meelahaas uu sheegay oo mutawaatir ah marka kollaba mutawaatirku ma badna sida aaxaadku u badan yahay uma badna marka ninkii yidhi mutawaatir ee aaxaad laga qaadan maayo caqiida marka axaadiidta rasuulka dhan boqol kiiba sagaashan caqiido loo aadi maayo buu dhahayaa qubxiga marka warkaa halkaas ku jira wama dacaahu wuxuu ku andacoodayo min alcizati ah yaraanta ah mamnuucun weeyaan waa mamnuuc mid mancismayso oo la mancinayo wakadaa waxaa kuula mida ma dacaahu hayruhu hayrkii wuxuu sheegtayo min alcadami ah qaar waxay yihahdeen maba jiraba mutawaatir isaguna wuxuu yidhi aad buu u yaryahay warkaas oo dhan ibnu xajar marka waa naqdinayaay wuxuu leeyahay lianna dalika maxaa yeelay kaagaasi nasha-a wuxuu ka dhashay can qilati liilaac iilaac yaraanuu ka yimid warkaasna oo ilaa mutawaatirku ma yara xoogaa an qilati can qilati liilaaci iilaac yaraan ayuu ka dhashay calaa kahrati duruqi duruqda badnaanteeda la iilaaco yaraanteeda iyo wa axwaali rijaali rijaasha axwaashooda waiaa wa sifaatihim iyo tilmaamahooda almuqtadiyati keenaysay liibcaadi alcaadati caadada inay fogeyso an yatawaada-uu inay ku isu waafaqaan calaa kadibin been ow yaxsula ama inuu xasilo minhum iyaga xaggooda itifaaqan uu ka xasilo waxyaabaha baan aada loo fiirinin buu leeyahay wa min axsani maa shaykan ugu wanaag badan oo yuqariru yuqararu bihi waxa ugu wanaagsan oo yuqararu bihi lagu qariri karo kownu lmutawaatiri mutawaatirka ahaanshihiisa mawjuudan mid jiro wujuuda kahratin badnaan jiritaankeed weliba inuu jiro fi laxaadiidi axaadiidta dhexdeeda inuu ku jiro waxaa kutusayuu leeyahay ana alkutuba almashhuurata kutubtan caanka ee mashhuurka ah almutadaawalata ee laysku dhiidhiibo biaydi ahli lcilmi ahlucilmiga gacmahooda layskugu dhiidhiibo sharqan waqarban bari iyo galbeedba almaqduuca ee la gooyey cindahum iyaga agtooda bisixati nisbatihaa nisbadeeda ansaxnimadeeda saxiixnimadeeda la jasmiyey ilaa musanifiihaa dadkii alifayna loo jasmiyey xaggooda ida jtamacad hadday kulanto calaa ikhraaji xadiidin xadiid soo bixintii hadday ku kulanto watacadadat duruquhu duruqdiisuna ay badato tacadudan badnaan tuxiilu lcaadatu caadada ay mustaxiil ka dhigaysa tawaadu'ahum inay isku waafaqaan cala lkadibi been ilaa aakhiri shuruudi ilaa shuruudi mutawaatirka kii ugu dambeeyey laga gaaro afaada alcilma alyaqiiniya cilmi yaqiini buu faa'iideynayaa bisixatihi ilaa qaa'ilihi bisixatihi ayuu ku faa'iideynayaa kaasixitaankiisa ilaa qaa'ilihi kii yidhi markaa yacnii laga gaa yacni uu ka ansaxo wa midlu dalika kaagaas oo kalena fi lkutubi lmashhuurati kutubta mashhuurada ee caanka ah kahiirun waa ku badan yahay isaga hadda marka daliil nadari buu ku bushiyey warkii ibnu salaax inaad fahamta marka isku dayo daliilka nadarigana waxa uu yahay waaqici aan dhaho nadari maana daliil waaqici ah waaqiciga wuxuu yahay kutubaha hadda bari iyo galbeed meel walbo muslimiin joogto kutubta laysku dhiidhiibo laga helo culimadii aliftay inay alifeenna la hubo sida bukhaari muslim abu daawuud tirmidi nasaa-i ibnu maaja musnadu axmed kutubaha sidaas oo kale ah oo hadda in bukhaari saxiixulbukhaariga bukhaari alifay waa la hubaa muslim sidoo kale kutubaha sidaas u tirada badan hadday hal xadiid wada wariyaan kulligood duruqdiisuna ay badato oo duruq badan ay ku timaado shuruudi tawaaturkana ay suurtagal noqotoo la helo soo mutawaatir ma noqonayo xadiidkaas ha haddii hadda kutubta dib loogu laabtee laga baaro axaadiid sidaas inay jirtana waa lasoo helaa buu leeyahay axaadiid badan baa lasoo helaa walow yaanayba kun iyo wax lamida gaarin laakiin laba boqol iyo ka badan axaadiid badan waayo axaadiid yar maaha warkiisa halkan uu ku sheegay intaas waay marka wax kale waxaa kugu filan kutubtan mashhuurka ah ee mutadaawalka ee culimadii aliftayna lagu hubo inay alifeen hadday xadiid soo wada saaraan duruqdiisuna ay badato huwa mutawaatir marka yaqilu wujuuduhu iyo yacizu wujuuduhuda ibnu salaax yiri ama maba jiraba meeshaas kuu radinayaa marka sideedana yacni qilat liilaaca wax badanay keeneyna shaygan xadiidka duruq iyo haddii la raacraacayo ninba ninka uu kaga duruq duruqdaasi uu kaga dul istaagid badan yahay waa ka sheegi ogaanayaan ninkii hal kitaab ama laba kitaab wax ka fiiriyey iyo ninkii xadiidkani soddon kitaab u raacraacay isku mid ma noqonayaan cilmigan xadiidkuna sidiisa idilaac sidiis waa idilaac ninba ninka uu ka idilaac badan yahay waa ka keeni og yahay duruq badan abubakar ibn lcarabi xadiidkii nebiga makow galay wacalaa ra'sihi lmikfar culimo badan waxay yidhaahdeen maaligaa xadiidkaa la tafaruday markaasuu yidhi ibnulcarabi bal kow iyo toban dariiqan u hayaa tafarud iska daaya kow iyo toban maalig la warisay yaan haayay markaasay culimadii zamankiisii joogtay kaan bay dhaheen isaguna ma keenin markaasay u nisbeeyeen xoogaa quluwi iyo xadgudub mujaazafa ibnu xajar markaa nukad calaa kitaabi ibni salaaxa wou keenay marka duruqdaas dhan kow iyo toban iska dhaafay saddexna anaa ku daray intiina marka wou keenay nimanka naqdiyeyna wuxuu yidhi qilat lidilaac waa ayay ku naqdiyeen maahane ee cadamu lcilmi cilmi maaha moogtaha wixii adiga aadan ogeyn ma jiraan haddaad tiraahdid waa khalad kaas waa cilmi maaha duruqdiibuu keenay markaasuu halkaa keenay hadday qeydi lahaayeen waa ficnaa lahayd uu yidhi ay dhihi lahaayeen maalig baa la tafaruday min athiqaati laakiin idlaaqan hiqaat iyo kayruhum waa soo gelayeen meeshaasna waxaan ka fahmaynaa qofka warkiisu inuu daqiiq ahaado oo uu diqo ou u yaalo haddaa iska tuurto ama iska idlaaqdo waxaa ka imaan ayb wamilu dalika fi lkutubi اlmashhuurati kahiirun wahaani kan labaad wa huwa isaguna awalu aqsaami اlaaxaadi aaxaadka qeybihiisa kan ugu horeeyo maa lahu maa shay waay lahu oo u sugnaaday isaga duruqun duruq duruqda oo maxsuuratun la koobay maxaa lagu koobayna biakhara wax ka badan min itnayni laba wax ka badan wa huwa kaasi waxaa weeyaan isaga almashhuuru mashhuur baa la dhahaa ka cinda almuxadisiina muxadisiinta agteeda agtooda sumiya bidalika sidaabaa lagu magacaabay liwuduuxihi caddaantiisa iska waadix laba hadduu ka badan yahay laba maahan ya ka badan marka saddex baa laga bilaabayaa wixii saddex iyo ka badan shuruudii mutawaatirkana laga waayey mashhuur baa la yidhaahdaa aaxaadku marka mashhuur buu ka bilaabana wa huwa isaguna almustafiidu mustafiid waayo calaa ra'yin calaa ra'yi jamaacatin jamaaco ra'yigooda min a'imati lfuqahaa'i fuqahada a'imadooda ah ra'yigooda marka la fiiriyo la qabto sumiya bidalika mustafiid baa lagu magacaabay liintishaarihi faafidiisa waxayna ka timid wamin faada almaau biyihii baa faafay yafiidu waa faafayaan faydan faafitaan wa minhum waxaa ka mida culimada man haayara kuwa kala gediyey kala dooriyey bayna almustafiidi mustafiidka iyo walmashhuuri iyo mashhuurka farqi u kala sameeyey biana almustafiida mustafiidku yakuunu wuxuu ahaanayaa fi ibtidaa'ihi meeshuu ka bilowdo waintihaa'ihi iyo dhammaadkiisaba sawaa'un isku mid walmashhuuru mashhuurkuna acamu min dalika waa ka caamsan yahay intaa oo qolaa marka waxay leeyihin mustafiidku waa xadiidka ay maalan saddex warisay saddexa ka warisay saddex saddex ilaa nebiga laga tago mashhuurkuna waa ka caamsan yahay intaas oo wuxuu noqon karaa xadiidkii shan baa warisay saddex baa yaa dabaqada kale ay tahay saddex kalea kasii warisay lix baa ka warisay nebigaasaas lagu tegay kaasi waa mashhuuraan dhahaynaa maadaama aynan tirada isku go-nayn waxay tiradooda isku go-an tahayna mustafiid baa la dhahay wa minhum waxaa ka mida culimadii man haayara kuwa kala gediyey calaa kayfiyatin ukhraa kayfiye kale ku kala saaray ayb oo wuxuu yihi mustafiid waxaa la yidhaha maa talaqathu lummatu bilqabuul duuna ictibaari cadad waxay ummaddu aqbashay iyadoon cadad fiirinin saasay qaar dheheen walaysa ma ahan kaasna min mabaaxidi hada alfanni fannigan mabaaxiftiisa ka mid maaha furuuqdaa ka sheekaynteeda uma almashhuuru mashhuurku yuطlaqu waa la iطlaaqaa calaa maa kii korkii baa lagu iطlaaqaa xurira lagu tafatiray hunaa meeshaan wixii meeshaan lagu tafatiray waa maxay ha ha wixii saddex ay wariya laba ka badan ay wariyaan shuruuddii tawaaturkana aan laga helin ayaa halkan lagu tafatiray lagu taxriiriyay wa calaamaa kii korkiisna waa lagu idlaaqaa ushtuhira caan baxay cala al alsinati carabyada korkooda ku caan baxay mashhuurkiiba wadda laba u kala qaadi rabaayo wuxuu ku yidhi kan hadda aan tacriifinay oo wixii laba ka badan ay wariyeen isla markaana shuruudii tawaaturka ka gaabtay waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa wixii mashhuur cala al alsina dadka carabkooda ku shuhroobay wain kaana hadduu doono qariib ha ahaado casiiz ha ahaado hadduu doono mustafi yani ha noqdo yacni mutawaatir hadduu doono ha ahaado shayga carabka yani waxaan ujeedaa mutawaatirka maaha ma casiiz ha ahaado ama qariib ha ahaado ayib wax allaale wixii ama waxaa dhici karta inuu ahaado xadiidba uusan ahayn xataa waxyaabaha marka dadka maalan fuqahada alsinadooda waxbaa caan mashhuur ku noqonayo ka xadiidi abqad lxalaali ila llahi alaaq kulligood waa yaqaanaan fuqahada waxaa jiro waxyaaba aanba xadiid ahayn oo waxaad arkaysaa haddana dadka carabkooda mashhuur ku noqday oo xadiid ay u haystaan kullu qardin jara manfacatan fahuwa riban oo kale waa qaacido waayo maahan hadda xadiid ma aha ama yacni kalaam waxaa weeyaan culimada qaar ka yimid xaggooda ama saxaabi ha noqdo ama taabici ha noqdo waxaa lamida maa laa nafsa lahu saa'ila wax aan dhiig dareerayo lahayn hadduu weelka ku dhaco ma najaasaynayada waa maqaalo ibraahimu naqaci leeyahay bacdi naas xadiiday u haystaan waxaa dhici karta marku inaynan wuxuu xadiid ahayn inay xadiid yihiin marba wixii carabka dadka ku dureersaday mashhuur waa la dhihi karaa waxaa kitaabka qoray sakhaawi almaqaasid alxasana fi laxaadiid almushtahira cala alalsina kitaab layraa buu qoray waayahay uma marka kaana wacalaa mashtuhira cala alalsinatina waa lagu iطlaaqaa fayashmalu wuxuu shamlinayaa marka oo soo gelaya meeshaa maa lahu isnaadun wixii isnaad leh waaxidun hal isnaad wixii le fasaacidan iyo ka badan bal ee maa ayaa soo gelaya laa yuujadu lahu aanba loo helaynin isnaadun isnaad aan loo helaynin aslan sideedaba mashhuura calal alsina aan waxaan isnaad lahayn baa xataa soo gelaya dadka hadda caamada soomaalida kulli kullu shay bacda salaa carabkooda mashhuurow ku noqday wax sanad lehna maaha mashhuur calaa alsinati اnnaas wthaalithu lcasiizu wthaalithu kan saddexaad thaalidku kee noqonaa marka awalkii mutawaatir ba ahaa thaanigii mashhuur baa noqday thaalidku ow bihimaa ow bihimaa kii wthaalithu kan saddexaad alcasiizu waa casiiskii wahuwa casiisku anlaa yarwiyahu waa inuunan warinin aqalu min itnayni laba wax ka yar waa inaysan warinaynin xadiidkaas can itnayni labo ay ka wariyaan wasumiya bidalika waxaa kaa loogu magacaabay imaa liqilati wujuudihi helitaankiisa yaraantiisa min alcizati buu ka yimid oo markaa waana markaa yaraanta darteed imaa liqilati wujuudihi helitaankiisa yaraantiisa wa imaa likownihi ama ahaanshihiisa caza ay qawiya inuu xoogeystay wuxuu ku xoogeystay bimaji-ihi imaatinkiisa min dariiqin ukhraa uu ku yimid casiiska waa marka ka ay ku jirto dabaqaadka sanadkiisa dabaqada ugu yar ay laba tahay labo kulligood inay laba wada ahaadaan shardi maaha dabaqada ugu yar inay laba tahay xadiidkii dabaqada ugu yara ay laba noqoto casiis baa la dhahaya maxaa loogu bixiyey laba macno midkood imaa yacni min alcizati iyo liqilati wujuudihi maba la helaba waa yaryahay in la helo amaba in la yidhaha casiis bimacnaa caza ee ninkan hadduu warin lahaa muxuu noqon lahaa hal nin keliya hadduu warin lahaa qariibuu noqon lahaa ninkan dambe waa xoogeeyey soo maha kii kaloo xoogeeyey saasaa laga wadaa marka ay qawiya waa xoogeystay waa bimaji-ihi imaatinkiisa min dariiqin ukhraa uu ku yimid walaysa shardan lisaxiixi khilaafan liman zacama walaysa casiisku ma ahan shardan shardi ma aha lisaxiixi saxiixa shardi uma aha khilaafan mukhaalifiina xaalaan khilaafayna liman axad zacamahu sidaa ku andacooday wa huwa abu caliyin اljubbaa-iyu waa abu caliyin اljubbaa-i waa shaykhu lmuctasila min almuctasilati muctasilada xaal uu ka mid yahay kaasaan marka raggaasoo kalean khilaafaynaa oo iyagu marka maxay leeyihiin xadiidka hariibka a saxiix maaha iyaga agtooda hariibka saxiix maaha xadiidku ugu yaraan si uu saxiix u noqdo waa inay dabaqada ugu yar laba qof inay ahaadaan haddii dabaqada ugu yari hal nin uu noqdo saxiix maaha bay leeyihiin ayb iyaga markaa casiisnimaday saxiixa u shardinayaan marka saxiixa saxiixa bay waxay shardi uga dhigayaan kownuhu casiizan fa akthar ugu yaraan waa inuun labo ay ugu yar tahay dadka warinayo meeshii hal qof keliya oo wariyo ma aqbalayaan wa ilayhi kan xaggiisa ayaana yuumi-u uu ishaarayaa kalaamu lxaakimi xaakim warkiisa abi cabdillaahi ahaa fii culuumi alxadiidi macrifatu culuumi alxadiidi warka xaakimna sidaanoo kale ka muuqata isagana uu ishaaraya xaysu qaala markuu yidhi xaakim asaxiixu saxiixa an yarwiyahu inuu wariyo waaye alsaxaabiyu saxaabiga azaa'ilu canhu ou ka zuulayo xaggiisa ismuljahaalati yacni majhuulnimada uu ka zuulayo ka baxayo ayb bian yakuuna waaba inuu ahaado lahu lisaxaabiyi damiirkaa saxaabigaa loo celina bian yakuuna waaba inuu u ahaado lahu lisaxaabiyi saxaabiga raawiyaani laba raawi waa inuu leeyahay ninka saxaabigae xadiidka warinaya waa inuu laba raawi leeyahay laba raawi uma markaa dabadeed yatadaawaluhu waxaa isku dhiidhiibaya ahlulxadiidi ahlulxadiidka ilaa waqtinaa ilaa waqtigeena laga soo gaaro kashahaadati markhaatida cala shahaadati laga markhaati furo kale markhaati labay u baahan tahay adii markhaati laga furayo laba qofaa inay ka furaan loo baahan yahay wahaa kada riwaayadii iyo shahaadadii buu markaa xagga cadadka iskaga qiyaas qaadanaya shahaadadu iyada cadad baa loo shardiyaa laakiin riwaayada looma shardiyo meelaha riwaayada iyo shahaadadu ku kala duwan yihiin waxaa ka mid a riwaayadu cadad looma shardiyo bikhilaafi shahaada markhaatida cadadaa loo shardiyaa ko shahaadada inteeda badan waxaa loo shardiyaa dhukuuriya tan riwaayadu laakiin dukuuriye looma shardiya naag xataa waa werin kartaa riwaayadu iyada waxay leedahay sidoo kale yacni waxyaabaha kale ay ku kala duwan yihin waxaa ka mid a xuriyada addoon markhaati ma galo addoon markhaati ma galayo riwaayadu laakiin addoon riwaayadii waa la aqbalay waxaa kale ay ku kala duwan yihiin shahaadada mararka qaar lituhmati baa loo radiyaa oo wiilku aabihii uma markhaati furi karo aabbuhuna wiilkiisa uma markhaati furi karo bikhilaafi riwaaya laakiin haddii khabar iyo hadal uu soo sheego hadalkaasina ay dhici karta wiilkan aabihii inuu wax ku helayo isagoo hadduu hiqa yahay waa la aqbalaa warkiisa markhaatidu waa uga duwan tahay dhinacaasna aduu waxyaaba saasay ku kala bedelan yihiin xaakim marka warkiisu saas meeshaan marka uu leeyahay bian yakuuna lahu ay lisaxaabiyi ayb damiirka marka saxaabiga in loo celiyo cali lqaari isaga damiirka wuxuu u celinayaa lahu lilxadiidi bian yakuuna waaba inuu u ahaado lahu lilxadiidi xadiidka raawiyaani laba raawi inuu haysto ayb cali lqaari sidaasuu ku wadaa sharxu sharxi nuqbaha ayb laakiin daahirka sida ibnu xajar annukat calaa kitaab ibni salaax uu ku sheegay ee warka xaasimina waa soo guuriyey ibnu xajar xaazimi xaakim baa ayuu ku naqdiyey waxa dhan waa soo guuriyey damiirkan inuu saxaabiga u laabanayaana daahir ah juska koowaad laba boqol soddon iyo sagaal meelaha ayuu kusoo guuriyey ayb bian yakuuna lahu saxaabigu waaba inuu u ahaado raawiyaani laba raawi inuu leeyahay uma yatadaawalahu uma an yatadaawalahu inuu markaa isu dhiidhiibaan ahlulxadiidi ahlulxadiidka ilaa waqtinaa ilaa waqtigeennan ka shahaadati cala shahaadati oo kale ka tadaawuli shahaadati cala shahaadati ayb laakiin xaakim macrifatu culuumi lxadiidku uu saasuu idlaaqay laakiin madhalka kitaabkiisa kale almadhal madhalka isaga wuxuu ishaaray shardigan wuxuu u shardiyey axaadiidu saxiixeyn u fiirsan ee saxiixa uma shardinin laba kale faham yacni shardigan xaakim uu leeyahay xadiidku saxaabigu waa inuu laba raawi leeyahay ka kale ee warinaya inuu laba leeyahay isaguna sidaas inuu ku socdo ilaa uu annaga naga soo gaaro markaasi marka shardigaasi ma saxiixuu u shardinayaa mase wuxuu u shardinayaa nooc saxiixa ka mida oo xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugnaanaya kee u shardinayaa almadkhal madkhalka wuxuu ku shardiyey axaadiidu saxiixeyn ayaa sidaas qimadaas laga rabaa buu yidhi macrifatu culuumi lxadiidkana shardi buu uga dhigay saxiixa dhammaantiisa waayahay wasaraxa alqaadi abu bakri bnu lcarabi wuxuu caddeeyey isaguna fii sharxi lbukhaariyi biana dalika kaagaasi shardu lbukhaariyi inuu yahay oo abubakr ibnu lcarabi wuxuu yihi bukhaari shardigiisa saxiixa ee saxiixa xadiidka uu soo bixinayo waa inay yacni laba wariyaan laba ka wariyaan laba sidaa inuu ahaado biana dalika shardu lbukhaariyi inuu yahay waajaaba wuxuuna ku jawaabay camaa uurida calayhi wixii isaga lagu keenay oo lagu soo arooriyey min dalika kaagaas bijawaabin buu kusoo arooriyey ayuu ku ayuu ugu jawaabay fiihi nadarun dayma ay ku sugan tahay liannahu qaala wuxuu yidhi fain qiila haddii la dhaho xadiidu alacmaalu binniyaat fardun isaga waa ka yidhi bukhaariga xadiidka uu saxiixiisa gelinayo wuxuu shardi uga dhigay laba inay wariyaan laba kala wariyaan laba kala wariyaan ugu yaraan waxaa lagu keenay marka xadiidu inama alacmaalu binniyaat xadiidka ugu horeeya bukhaari iyo kan ugu dambeeyo laba xadiidoo qariib ah waay nebiga cumaraa ka maqlay cumarna calqamatu bnu waqaas alleythi baa ka maqlay calqamana moxamed bnu ibraahim ataymi moxamed bnu ibraahimna yaxya bnu saciidin alansaari ka bacdi buu xadiidku wuxuu noqday aada u shugooy marka xadiidkaasba oo aynan cumar nin kale lama maqlin calqama nin kale lama maqlin moxamed ibnu ibraahim nin kale lama maqlin ee warkan aada leedahay marka abubakar ibnulcarabi bukhaari shardigiisu waa inay laba wariso xadiidka dabaqo walba ay laba tahay sow taas ma bushinayso wuxuu yidhi marka fain qiila xadiidu alacmaalu binniyaati fardun waaye lam yarwihi can cumara cumar kama warinin ilaa calqamatu qaala wuxuu yidhi qulnaa waxaan dhahaynaa qad khadaba bihi cumaru cumar waa ku qudbeeyey radia allahu canhu cala almimbari mimbarka korkiisuu ka sheegay bixadrati saxaabati saxaabadiioo joogto falowlaa anahum yacrifuunahu inay garanayaan haddaysan jiri lahayn la ankaruuhu waa inkiri lahaayeen kadaa qaala sidaasuu yidhi watucqiba waa laga daba tegay warkiisa waxaa looga daba tegay biannahu laa yalzamu ka dhalan mayso min kama laasimayso min kownihim ahaanshahooda sakatuu canhu inay ka aamuseen an yakunuu samicuuhu inay maqleen min gayrihi ay ka maqleen ka laasimi mayso wa bianna haadaa kan low sullima fii cumar waayahay aan sallimna cumar saxaabadii buu ka dhex sheegay waana ka aamuseen kaanahum inay la wariyeenba ka dhig haddii cumar lagu lagu sallimo oo loo daayo ta cumar la sallimaba munica fii tafarudi calqamata ee cumarna hal nin keliyaa ka wariyaya calqamana mimbar mau ka sheegay isaga ah munica waa la diidayaa fii tafarudi calqama calqama tafarudkiisa dhexdiisaa lagu diidayaa canhu can cumara uu kala gooni noqday uma markaa dabadeed tafarudi moxamed ibni ibraahim bihi xadiidka uu la gooni noqday riwaayadiisa can calqamata uu kala gooni noqday uma tafarudi yaxya bni saciid bihi can muxamedin uu kala gooni noqday calaa maa huwa saxiixu sida saxiixa almacruuf ee la garanayo cinda almuxadiiin waqad waradat lahum waxaa usoo aroortay mutaabacaatun mutaabacaat laa yuctabaru biha waxba aan markaa lagu ictibaarin ictibaar la siinaynin lagu ictibaar qaadanaynin lidacfihaa darteed wakadaa sidaasoo kale laa nusallimu jawaabahu jawaabtiisa sallimi mayno fii gayri xadiidi cumar radia allahu canhu uu ku jawaabay axaadiidta kale ayib qaala bnu rushayd xogaaga yarkanaan ka baxaynaa baxdigan qaala bnu rushayd ibnu rushayd wuxuu yihi ibnu rushayd alfihri ibnu rushayd alfihri kitaab wuxuu leeya la yidhaha asanan labyan ee uu uga hadlo xadiidka mucancanka xadiidka mucancanka ee masalada bukhaariiyo muslim iyo isku hayaanoo kitaab ka qoray wuxuuna ka mid ahaa ibnu rushayd culimadii andalu dhulkaas maqrib culamaau maqrib ayuu ka mid ahaa ayb kitaab waxaana wuu lahaa taraajimta bukhaari oo uga hadlo ilaa janaa-iska meelaha uu gaaray oo ibnu xajar uu aada u jeclaystay rixlana waa leeyahay oo qeyb kamida rixladiisa hal mujallad iyadoo ah mil mil-ul cayba ayaa la yidhaha mil-ul cayba qaala bnu rushayd walaqad kaana yakfi lqaadi qaadiga waxaa ku filnaan lahaa qaadiga abubakr ibnulcarabi buu ujeedaa fii butlaani maa shay baatilnimadiisa idacaa ou sheegtay anahu isagu shardu lbukhaariyi inuu yahay waxaa ku filnaan lahayd awalu xadiidin madkuurin fiihi xadiidka ugu horreeya oo bukhaari lagu sheegay baaba isaga warkiisa butlaan ugu filan iyo kan ugu dambeeya dabcan kelimataani khafiifataani wadaca bnu xibaan ibnu xibaan wuxuu sheegtay naqiida dacwaahu naqiida dacwa alqaadi abubakr ibnu lcarabi wixii uu sheegtay cagsigeeduu sheegtay ibnu xibbaan oo waa maxay ina riwaayata thnayni laba riwaayadood can ithnayni laba ay ka warinayaan ilaa an yantahiya ilaa uu gaaro uu ku dhow dhammaado ilaa an yantahiya alisnaadu laa tuujadu maba la helaya aslan sideedaba kuwan saxiixii bay u shardiyeen ibnu xibbaanna maba la helaayo uu leeyahay xadiid laba ay warinayso laba ka warinayso maba jiro ayb waayahay qultu ibnu xajar marka wuxuu yidhi waxaan leeyahay in araada bihi hadduu u jeedo ana riwaayata thnayni laba riwaayadood faqad oo keliya can ithnayni laba ay ka warinayaan faqad oo keliya laa tuujadu aslan lama helaayo fayumkinu waa suuragal an yusallama in loo sallimo warkaas wa amaa suuratu lcasiizi laakiin casiiska suuraddiisa allatii xararnaaha aan soo taxriirinay famawjuudatun waa joogtaa waa la helayaa waa maxay marka suurada aan taxriirinay bianlaa yarwiyahu waa inuunan warinin aqalu min itnayni laba wax ka badan can aqala min itnayni laba wax ka yar aanay ka warinin yani warka ibnu xibbaan hadduu u jeedo labo labo labo labo ilaa nebiga ma jiro waa mumkin laakiin suuradii casiiska oon soo taxriirinay maba la helayo sax maaha kaas suurada casiisku ile ma ahayn moogtahay laba laba laba laba keliya ma ahayn suurada casiiska waxay noqon kartay saddex shan labo saddex waa noqon kartay marka casiiska suuradii aan kusoo taxriirinay iyada marka waa joogtaa waana la helayaa mihaaluhu mihaalkiisana waa kan maa rawaahu shaykhaani min xadiidi anas wاlbukhaariyu keligiina min xadiidi abi hurayra ana rasuula اllahi sal l slama qaal laa yu'minu axadukum xataa akuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi alxadiid warawaahu can anasin anasna waa wariyey waxaa ka wariyey warawaahu can anasin anas waxaa ka wariyey qataadatu wa cabdulcaziiz bnu suhayb wahuwa albunaaniyu warawaahu can qataadata waxaa ka wariyey shucbatu wa saciidun saciid bnu abi caruuba warawaahu can cabdilcaziizna ismaaciil bnu culayata wacabdulwaarih warawaahu can kullin jamaacatun mihaalkii casiiskana marka waa kaasaa wou keenay meeshaan marka maxaan ka faa'iideysanaynaa waxaa laga faa'iideysanayaa waxay tahay naqdiga naqdiga inuu muxarar ahaado qofka markuu wax naqdinaayo muxarar inuu ahaado qofkan aad naqdinaysid ama hadalkiisa aada naqdinaysid haddii warkiisu ixtimaalaad ku jiro waa inaad tafsiil gasho oo tiraadid haddii sidaas uu u jeedana waa saas waa mumkin haddii sidaa uunan u jeedine sidaa ay tahayna mumkin maahano waxaana lagu naqdinayaa kayta wa kayta wa kayta ee qofka inuusa iska soo boodin hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed